madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa magaalada dhuusamareeb ka daahfuray shirka ansixinta siyaasada adeegda dejinta maamulkaasi shirkani ayaa muhiim u ah horumarinta iyo tayeynta adeegyada bulshada ee galmudug iyadoo la doonayo in adeegyada loo soo dhaweeyo shacabka si ay uga faa'iideystaan si hufan shirka waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug wakiilo ka socda hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada intuu socda shirkaani waxaa la filayaa in lasii meel dhigo siyaasado iyo qorshayaal lagu horumarinayo adeegyada bulshada lana ansixiyo habraacyo fududeynaya in adeegyada muhiimka ah sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha nadiifka loo gaarsiiyo deegaanada kala duwan ee galmudug ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guuta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug cumar guure wuxuuna sheegay in kulankani uu muhiim yahay aragtidaani dabcan waxay la soo jaan qaaday dowladdan aad idinku hogaamisaan oo runtii ku tallaabsatay inay golayaashii deegaanka ka hirgeliso dowladda galmudug markii la helay dowlad hoose oo shaqaynaysa oo golo deegaan iyo isla xisaabtan lehna waxaa meeshii ka soo dhashay in adeegyadii dowladda lagu wareejiyo iyagu ay ku shaqeeyaan si saxa oo loogu talagalay maanta marka waxaa halkan u joognaa oo agaasimayaasha guud iyo dhammaan qaybaha wasaaradaha ka socda ahi ay halkan u joogaan waxa ay tahay in siyaasaddaani dabcan oo lafteeda waqti la soo geliyey oo lala soo tashtay degmooyinkii in maantay validationkiisii aan samayno agaasimayaasha iyo tiimka wasaaradaha ka socda ahi hadday jiraan inbut ugu dambayn ah oo lagu dari karo in lagu daro kabacdina ay noqoto siyaasad runtii u gudubta sharciyadii loogu talagalay oo ahaa in wasiiradii iyo golayaashii baarlamaanku ay ansixiyaan kabacdina ay hirgasho dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa booriyey ka qaybgalayaasha inay diiradda saaraan sidii loo heli lahaa nidaam hufan oo adeegyada looga daadejin karo heerarka hoose ee maamulka taasoo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo federaalka iyo maamul wanaagga kulan ee muhiim ah waan uga hadlayno adeegyadii bulshada in la daadajiyo oo la gaarsiiyo heer degmo ilaa iyo heer degaan dowladda galmudug waxa ay ku guulaysatay xaqiiqdii dowladiskii golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedyada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka jira na waxaanu nahay dowlad goboleedka hogaaminaya dhismaha golayaasha deegaanka sidaasi la mid ah maanta waxaan rabnaa inaan kaalintaas kaalin la mida aan ka qaadanno adeeggii in la daadajiyo muhiimad gaar ah ayay u leedahay bulshada in adeegga la dajiyo mar walbo dadka loo dhoweeyo adeegga loo dhoweeyo oo caasimadda laga raro la geeyo degmada degmada laga sii raro tuulooyinka la geeyo waa mar walbo ballanqaadyadii ee xukuumaddeennan uu hogaamiyo axmed cabdikaariye warqoor ay fulayaan wey xaqiiqdii annaguna taasaa noo muhiima dhaartii aan marnay iyo ballanqaadka aan samaynay inuu fulo tiimkii fulin lahaana waa idinka waxaan maanta idinkula dardaarmayaa horta marka hore aan idinkaga mahadcelinayaa dadaalkii dheeraa ee aad soo samayseen muddadii afarta sano iyo xoogaaga ahayd guulaha galmudug ay gaartay hoggaan keliya ma sababine inta maanta meeshaan fadhidaa sababtay xaqiiqdii dhabar adeyga dulqaadka shaqada wanaagsan ee aad soo qabateen waa midda galmudug maanta ka dhigaysa maamul goboleedyada ugu fiican xaqiiqdii mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahadcelinaya shaqada qiimaha lahayd aad soo qabateen waa intaasoo aad uga sii dhowaataan waxaan rabnaa ilaahay adduunyada wasaaradaha sistamkan dowladda federaalka markii la qaatay saddex qayb ayaa ayaa dowladnimadu ay noqotay waa dowladdii federaalka dowlad goboleedka iyo dowladihii hoose dowladdii federaalka way soo wareejisay wixii la yaalay xaqiiqdii wayna soo daadejisay shirkaani ayaa la filayaa inuu socdo muddo dhowr maalmood ah iyadoo kaqaybiyadoo qabashadiisana la soo saari doono warmartiyeed ka turjamaya qodobada lagu heshiiyey iyo tilaabooyinka la qaadi doono si loo hirgeliyo siyaasadda iyo adeeg daadejinta ee galmudug